jabhadda cawaale waxa aan ka noqonnay ururkii jabhadda cawaale ee aan ku dhawaaqnay sababo awgood iyada oo nin tolla aanay dhaari u bixin waxa aqoon-yahan iyo saraakiil iyo madaxa ee tolkaya ahaa ayna qabsadeen nagana qabsadeen taladaasi waxaan yeeli lahayn iyo waxaan qabsan lahayn annagoo ugu tala galay dhimasho haddana waxa weye nin tolla dhaari uma baxdo waxaan ka noqonnay ururkii sababaha awgood waxaanan ku dhaafaynaa madaxdayada iyo saraakiishayada sharafta leh ee noo timida ee xilkii aan wixii aan doonaynaba dusha u saarnay arrin intii muddadii dhoweydba culays nagu ahaa gobolkana ku ahayd reer ahaanna inagu ahayd oo welwel badan ka qabnay waxa weeye maanta alxamdulilaah inay soo xidhantay ay jabhaddii naga aqbashay ballanna ay ku qaadeen inay guurayaan iminka aad iyo aad bay iyaguna u mahadsan yihiin waxaanan moogtahay halkan ka sheegayaa in maadaama aanu nahay madaxdii meesha hawsha gashay wixii tabasho ah annaga guudka saarannay mudane madaxweyne jabhad way dhacdaa laakiinse waxa weeyaan waxaan dusha ku qaadannay weliba waxalla wixii ku lahaa jabhaddaas ama magaalo ha joogo ama buur ha joogo annagaa dusha ku qaadannay aan dib wax loogu raacay